ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaa shalay ka bilaabatay dhegeysiga dacwad ka dhana saddex dhallinyaro soomaali maraykan ah oo iyagu qayb ka ahaa koox dhallinyaraa oo lagu eedeeyey inay maleegayeen taageero loo fidiyo kooxda argagixisada ee daacish ee syriya iyo ciraaq ka dagaalanta maxkamadda waxaa shalay ay bilowday xulista xeer beegtida dacwaddan dhegaysan doonta iyadoo lix dhalinyaro oo kooxdan ka mid ahayd ay horey maxkamadda uga hor qirteen dembigaasi haddaba saare ciidla nuur oo stuudiyaha igu helisaa ayaa sida ay maxkamaddu shalay ku bilaabatay waxay ka wareysatay sadiiq warfa oo ka mid a hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ee minnesota maxkamadda waxay lahayd laba arrimood ayaa maanta maxkamadda lakin waxaa ugu weynaa mid xulitaanka heerbeega ama juriga af soomaaliga heerbeega lagu yidhaahdo laakiin subaxii hore waxaa maanta maxkamadda la keenay maxamed faarax iyo guuleed cumar iyo abdiraxmaan daawud saddexda dhalinyaraa oo ah sagaal dhalinyaraa lagu soo eedeeyey inay rabeen inay ku biiraan kooxaha argagixisaha oo ka dagaalamay wadamada ciraaq iyo syria marka lix ka mid ah hore ayay u aqbaleen ay u qaateen dembigii u qirteen saddexdaa marka waa saddexdii ka hartay oo maanta ay bilaabatay xeerbeegii xulitaankii xeerbeegooda marka intaan la bilaabin xulitaankii xeerbeegooda waxaa waxaa maanta dhacay maxamed faarax ayaa ka codsaday in qareenka laga bedelo isagoo ku aana ku qanacsanin qareenka waa waa looyar ay familku qabsadeen sida uu leeya lacag lama seenin marka taas xaakinkii ayaa ka diiday oo yidhi waxaan ku dhex jirnaa kiis maaragtay muddo dheer soo socday xilligan ugu dambeeyana ma bedeli karno qareenka marka qareenka la yidhaahdo muraad maxamed waxaa lagu amray inuu lasii shaqeeyo maxamed faarax oo isaga sii matalo waalidka maxamed faarax ayaan faarax welwel ayaa ka qabtay jaajka oo diiday in looyar cusub macnaha qareen cusub wiilkeeda loo aqbalo kalsooni maynan maynan ma uga muuqato qoysku kuma qabaan qareenka muraad maxamed marka arrinta dareenka qoys qoysaskana sidaas weeye marka sharci ahaan markaad eegto qofku xilligu rabo ma yaanu iska bedeli karin qareenkiisa ma wax ku qasbayaa jira inuu mar haddii waktigu soo gaabtay uu isagu usii ahaado qareen
hadda waxaa jirtaa arrintan oo macnaha xaakinka dhowr jeer maan maxkamadda markaad dhegeystid ama aad la joogtid uuna ogyahay saameynta weyn uu ku leeyahay dacwadan uu ku leeyahay gobolka minnesota iyo maraykankaba intasa dacwada bilaabin ka hor ayaa bishii labaatan lixdii abriil maxkamadda waxaa ka dhacday wax britrial hearing lah oo maxkamadda ka horeen dhegeysi maxkamadda ka hor ah maxkamaddaas ayaa maxamed faarax iyo qareenkaba isku raaceen inay isku kalsoon yihiin marka arrintan soo kala dhex gashay qareenka iyo maxamed faarax waa arrin gadaal kadib ka timid oo ahayd sida ay qoysku leeyihiin cadaaris uga yimid oo uu leeyahay qorshahan dembiga qaro oo maxamedna uu diidan yahay sidaas ay kukala tageen laakiin jaajku wuxuu xaakimku wuxuu ogaa dhegeysigii maxkamadan ka horreeyey intaana dacwadu bilaaban oo ahayd inuu ku kalsoon yahay qareenkiisa oo yidhi ha saddex jeer buu ku celiyay anagu waa fadhina maalintaas marka jaajku wuxuu diidayay in dacwadu dib u dhacdo waan gartay marka markii isniintii la keenay maxkamadda dhalinyarada dacwadooda wax dhegaysiya ma laga qaaday mise wuxunbay ku koobnayd wiilashii intii maxkamadda la keenay in guddigaasi xeer beegtiga ana la xulay ha sidaas ayay ahayd maanta oo dhan ilaa sideed saac waxaa sidii loo bilaabay saaka sagaalkasoo sagaalkii ilaa iyo six b m waxaa lagu jiray xeerbeegaas konton xeerbeegayaal ah ayaa lasoo xulay marka iyaga ayaa la dhegeysanayey fikirkooda iyo inay qabaan sida ku aadan ay u arkaan marka qaar ka mid ah xaakinka markuu dhegeystay s su-aalaha uu weydiiyey qaar xeerbeegayaashii kamid ahaa ayaa waxay waxay qerinayeen oo kale inay inay dadkan aysan la meel la fadhiisan karinin oo ay u arkaan inay yihiin dad argagixisaa marka waxaa la sameynayay excuse ama waa laga saarayay marka hadda guddidaasi baa loo saari doonaa xeerbeegtidaa kadib baa la dhegeysan doonaa miyaa dacwadooda mise iyagaa loo dhaafi doonaa si ay xukun usoo gaadhaan dhalinyaradaasi lagula macaamilo
waxaa socon doontaa xeerbe xulitaanka xeerbeegayaasha dacwadu waxay furmi doontaa arbacada xaakimku waxa uu noo sheegay in uu rajeynayo in labaatan maalmood ay ay qaadan doonto trialkan ama dacwadan muddo afar afar afar isbuuc ah marka sidaas ayay noqonaysaa wuxuu yidhi waxaan ugu talagalay inaan maaragta sida ugu dhaqsaha badan xoog wuxuu saarayaa trialkan oo uu rabo inuu mataqaanaa sida maaragta ugu dhaqsaha badan inuu kusoo dhamaado muddada uu cayimana waxay tahay ilaa iyo afar isbuuc inuu qaadan doono waxaa la rajeynayaa arbacada in uu bilaaban doono laakiin berri oo dhan waxaa jiri doona xulitaanka xeerbeegayaasha ayaa sii socon doona ugu dambeyn wiilashii iyagu dembiga qartay ee yidhi dembigana laku soo eedeeyey waanu qabnaa weli alaan maxabsiyadiiba isaga sii jiraan mise wax tallaabahoo iyagana hore loo qaaday baa jira wiilashii lixda ahaa waxay waxaa la kulmay nin la yidhaahdo daniel coller oo ah nin khabiir ah oo ku takhasusay waxa luuqada qalaad lagu yihahdo deradicalizationka ama kalsaaritaanka qofka markii uu xagjiraha xagjirnimada kalsaaritaanka oo booqasho bishii lasoo dhaafay ku yimid minnesota oo la kulmay wiilashii qaatay qorshaha galtiga ah marka xaakimku wuxuu sugayaa dacwadan hadda socota laakiin ma dhici doonto in iyagana la xukumo iyagoona trialkan maaragta uusan dhinac u dhicin
kaasi wuxuu ahaa sidiiq warfaa oo ka mida mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota oo xalayto khadka telefoonka iigu warramay